Haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa nolosha reerkooda ka maareeya dhoofinta khudaarta noocyadeeda kala duwan. Haweenkan ayaa khudaarta u dhoofiya magaalooyinka Gaalkacyo, Guriceel iyo Dhuuso-Mareeb oo ka mid ah gobollada dalkeena. Qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta ayaa raadiyo beelo uga warramay magaalooyinka ay u dhoofiyaan khudaarta iyo sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan lacagaha ay ka helaan.
Waxaan dhoofinaa liin dhanaanta, cambaha, maxaan ku irahdaa batiiqa, saytuunka, khudaarta oo wadanka ka baxda oo dhan aan dhoofinaa. Gaalkacyo inta waqooyi oo dhan aan geynaa. Khudaarta alxamdulilaah ilaahay wuxuu na siiya aan ka helnaa khudaarta. Carruurtayda haa boqolkiiba boqol waxbay bartaan waxaan alla eh inoo na saacidaana ma jiraan. Beero inooga imaataa beero macruufna inooga imaataa. Marka meeshaas anaguna kasii dhoofinaa ninka beerta leh lacagtiisaa la siina dhibaato badanaa ka jirto xoolihii ood adiga ninkii lahay aad siisay oo kaa maqanaad arkaysaa dhowr sano ama aabad waaynaysaa.
khudaarta aan dhoofiyo waxaa ka mid a liinta, cambaha, yaanyada iyo wixii lamid ah waxa waddankeena ka baxoo dhan ilaa gobollada waqooyi gobollada dhexe ilaa nugaal ilaa bari boosaaso aan u dhoofinaa qiimaha kartoonkaas dheer hadda u jeedid oo weyn baabuurka konton doolar baan ku saarnaa sida marba aa ku jir kaas yarka ah labaatan iyo sagaal doolar boqolkii xabbo waa hal doolar iyo bar ta waaweynna waa saddex doolar iyo bar idina ay suguntay kala leedahay alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin ilaaha mahad iyo abaal iskale waxaan dabka ku shidanay waxaan iskuulka iyo dugsiga iskaga dhibnaba waan ka helnaa ilaaha mahad iskale toddoba sano toddoba sano ilaa toddoba sanaa nolosha reerkayga ka maareeya waa ku faraxsanay alxamdu shukr rabbilcaalamiin ilaaha nimcadaas banasi caqabado waa la kulanaa sidaa intoo kale lacag uga bixino ka kaashno hadhow wixii waa la daadiyey adiga iska bixi waa nala dhahaa haa caqabado waa la kulansa markuu gaarigu gadoomo kale kartuunka faaruq waa lagu keena caqabado waa iska jiraana waa adduunya iyo xaalkeeda balse waa iska waa ku nabad qabnaa nolosha waa ku maaraynaa hooyooyinka soomaaliyeed ayaa kaalin ka qaata sidii ay ku horumarin lahaayeen nolosha qoysaskooda iyagoo samaysta fursado shaqo iyo kuwa ganacsi